asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii murtida maanta xubinteenni murtida maantuna waa xubinteennii aanu ku soo xuli jirnay erayada iyo sheekooyinka halkudhagga ah ama halkudhigga ah ama sidada iyo qaabsiga leh ee kala duwan noocyadoodii kala duwana xubinteenna murtida maantu waa xubin khusaysa waxyaalihii noocaas ahaa ee kala duwanaa ee badanaaba halkan aan kasoo jeedin jiray anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxa weeye haddii ilaahay idmahayo markaan xubinteennan murtida maanta aan horay u guda galno waxaa laga yaabaa haddii aad tahay mid ku xidhan xubintan ama la socda ama ku taxan inaad waxyaalo fara badan oo kala gedisan aada aragto waxaa kaloo laga yaabaa sheekooyin laga yaabo macnuhu inuu isku mid noqdo laakiin xarfuhu kala duwan yihiin iyo dhacdooyinku oo badan inaad aragto waxaa laga yaabaa inay noqdaan qaarkood mahmahyo isbarkan qaar kalena waxaa laga yaabaa inay noqdaan sheekooyin isku rarana qaar kalena waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo tusaalayaal ah kuwo kale waxaa laga yaabaa inay digniin noqdaan qaar kale waxaa laga yaabaa inay waxbixin noqdaan qaar kale waxaa laga yaabaa inay cilmi noqdaan sheekooyinka farada badani intooda badan haddii ilaahay idmahayo isku ujeedo ma ah mid walba ujeedo gaara oo iskee dadka waxtar ugu leh ayay xumbaarsantahy haddii saddex mahmood lagu soo qabto waa tusaalayaal kugu fil haddii hal sheeke lagaaga sheekeeyana kolley ujeedo iyo dulacay ku dhacaysa sheekada ayada ii ayaa meesha ku jirta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex baa kulantay saddex ayaa kulantay talow maxay yihiin saddexdaa kulantay waxaa la yidhi maxaan cunaa aan is cunno iyo aan idin cuno saddexdaas ayaa kulantay saddexdaas ayaa kulantay say u kulmeen waxaa weeye maxaan cunaabaa tagtay waxay u kalahday waxay cunto waxaa ka hor timid aan is cunno markaasay shakiday oy tidhi wada awal hore aniga unbaa lahaa ad wax cuntide balaayadan rabta inay aniga lafahay cuntoon isjaqna maxay tii iyadoo la yaaban ayaa mid kale soo istaagtay markaasay tihi haye maxaad ahaydeen ani maxaan cunaabaa lay dhahaa haye adna maxaa lagu dhahaa aan is cunno haye adna waxaa lay dhahaa yay tidhi aan idin cuno aan idin cuno waxaana la dhihi karaa sheekadan iyadiihii waaba mid khusaysa siyaasiyiinta soomaalida meel kastoo ay joogaan sababtaa mid waxaad arkaysaa inuu maxaan cunaaya mid kale intoo iimaanla oo afar iyo labaatan sac kii ku maran oo muran badan oo qaylo badan oo aan xishoonin oo reeryacun ah oo habka carruurta cabbana kiibuu ku maran yahay oo uu qayl yahay ku kaloo saddexaad ayaa xagga taagan oo raba labadoodaba inuu liqo oo labadan is haysataa inuu cuno iyo macal shacabka iyo macal dalka mid u baahan oo kale ayaa jira saddex bay markaa noqon hayaan saddexda ay noqon hayaan waxaa weeye mid haddii ilaahay idmahayo waa maxaan cunaa oo isagu haddii dalka la dhaho gado iyo haddii la dhaho dadka gado iyo haddii la dhaho hoomeel heble ceelka qod dadku ay ka cabaan biyaha ceelka laftiisii buu cuni waa qolada habka cabta caruurta haddii ilaahay idma kuwana jalka yar ee waayeelada iyo dadka da-da loo dhigay ayay jalamsadaan qaar kaleentana haddii ilaahay idmahayo macal shacabka iyo dalka iyo siyaasiga kale iyo waxoo dhanba inay cunaan bay rabaan waxaad moodaa marka sheekadan dadkii sameeyey inayba arkahayeen kuwa hadda horjoogayaasha inoo ah inay saadaal un ka bixinayeen oo ay lahaayeen war kuwa noocaasa ayaa idinku soo aadane bal iska jira kole waagi hore waxaan u malaynayaa beenta iyo khayaanada dhiilraaca is-eryadka sirta tuuganimada iyo balaayadan farada badan musuq maasuqa waxaanu inay sidan ka yaraayeen ayaan u malaynahay mahmahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteennan murtida maantii waxaa weeye nacasnimo si yar bay kuugu dhuumataa nacasnimo si yar bay kuugu dhuumataa ama nacasnimo si fudud bay kuugu dhuumataa